mudane cabdilaahi raage xuseen oo hore uu isagu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii dowladdii kumeel gaarka ee soomaaliya oo isagu habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id warbaahintii ugu qabtay magaalada tanjidda ayaa waxauu ka hadlay xaalada soomaalida ku nool ee wadankan boqortooyada sacuudiga mudane cabdilaahi raage xuseen ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay usoo gurmato soomaalida ku nool wadankan gaar ahaan kuwa aanaysan sharciyada deganaanshaha dalkan oo ugu baaqay in dowladda ay la timaado qorshihii istraatiijiyada ku daadguraynayso soomaalida sharci darada ay ku nool wadankani in si kastaba waxaa lagu qasban yahay wadatashi in la geliyo waxaa lagu qasban yahay dowladda soomaaliya inay tallaab cad ka qaado oo ay tallaabtaasoo aan isleeyahay waxaa ku habboon inay bal horta ugu talagalaan number waa la qarayaa dadka haddii la yiraa dadka dhan dad badan baa inay baxaan danaynaya laakiin dadka sharci darada ku jooga wadankan caruurta ku haya muddada badan joogay sidii loo rari lahaa ma ahan oo keliya si loo loo loo looga saari lahaa wadanka sidii loo rari lahaa waayo hadda qofkii isagoon agabkiisi iyo alaabtiisi iyo arrimihii wixii sii wadan haddii la saaro waxay noqonayaan dad qaxootiya oo meeshii u ururay bay noqonayaan marka saasaan isleeyahay kulley wadatashi in la geliyaan ila wanaagsan waxaa looga qayb qaadan karaa oo keliya in de waa waa waa waa gurmad gurmadka dawladdu ay gelayso waa inay noqdaan maraakiib baan isleeyahay inta badan diyaaraduhu qarashkooda iyo iyo iyo iyo iyo waktigooda wuu badan yahay waxay la tahay rarka wax lagu raranayaan xataa waayadii oo dad badanaa agabkooda inay qaataan u baahan ama inay qaataan ay tahay waayo dadka hadday wadankan ka tagaan gobolada ama degmooyinka ama meelaha ay tegi doonaan haddaanay haysan calaqal waxay ku degaan waa iyadana duruuf adagoo xagga kala kulantay noqon kartaa marka waxaan is leeyahay dhowr rexlo ama dhowr trib oo maraakiib ah haddii lagu qaado culaysku waa yaraan arrintaasi walow si badan loo baxay oo dad badanna ay baxeen oo hadda dad badan oo aanan sidaaba ugu ogeyn soomaalida inay sharciyada raacda ay baxeen haddana dad badan baa wadanka jooga dad badan baa tabartu u diidaysaa inay baxeen dad badan baa u sahlanayn oon fududayn inay si deg dega ku baxaan laakiin waa inay baxaan sababtoo ah sharciga intii aan lahayn dalkaani wuxuu xaq u leeyahay muddo badana lagu ceeshiyey ciddii aan sharci lahayn ay wadankooda uga tagaan xaq bay u leeyihiin